Xilli qaybo ka mid ah dalka ay ka socdaan dagaal beeleedyo u dhexeeya beelaha wadaagga dhulka miyiga ah ee gobollada dalka Soomaaliya ayaa qaar ka mid ah culimada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa ay soo saareen warfaahaafineed ku aaddan sidii loo joojin lahaa dagaaladaas. Culimada ayaa ku baaqay in si shuruud la'aan ah loo joojiyo dagaalada, waxayna sheegeen in loo baahan yahay in si wadajir ah loogu istaago sidii loo baajin lahaa dhiigga walaalaha Muslimiinta ah ee daadanaya.
waxaa kulan isugu yimid qaar ka mid ah ducaadda iyo culimmada gobolka banaadir hayana inta ugu badan masaajidda madaarista iyo macaahidda magaalada muqdisho kulanka oo ka qabsoomay masjidka xaaji maxamuud qaaje culimmadu waxay si gaar u dul istaageen xaaladaha murugsan iyo dagaalbeelaadyada ka socda inta badan gobollada dalka culimmadu waxay isla qiireen cawaaqib xumada adduun iyo midda aakhiro ee ka dhalan karta isdilka walaalaha aqal iyo oodwadaagga ah ee shayddaanku isku soofeeyey sidaa darteed culimmadu waxay soo saareen bayaankan hoos ku qoran kow ugu horrayn waxaan nafteenna iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed xasuusinaynaa alla kacabsiga oo ah dardaarankii uu alla u dardaarmay ummadihii inaga horreeyey innaga intaba labo waxaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa meel ay joogaanba in la iska kaashado wixii uu wanaaggu ku jiro xumaha la iska reebo in la muujiyo walaalnimo wadajir isu daqnasho isu tanaasul iyo isku duubnaan saddex waxaan ugu baaqaynaa walaalaha soomaaliyeed ee ay dirirtu ka dhex aloosan tahay in si shuruud la'aan ah lagu joojiyo dagaalada sokeeye lana ogaado mowqifka adag ee diinteennu ka taagan tahay dhiigga qofka muslimka ah xurmaddiisa iyo qiimihiisa afar walaalayaal waa inaan nafteenna iyo walaalaheenba xasuusinnaa ilaahay siduu u xurmeeyey dhiigga muslimka iyo ciqaabaha adag ee ka dhalanaya haddii dhiig muslim si xaqdara ah lagu daadiyo shan waxaa si gaar ah noo xanuujinaya oo aan isaga digaynaa foolxumooyinka kale ee dagaalada ka hoos socda sida meyd la sawirayo aflagaado reereed iyo in la xurmayn waayo birmigeyddadii islaam ahaan iyo dhaqan ahaanba laga xishoon jiray in wax la gaarsiiyo sida haweenka duqayyada culimmada dhakhaatiirta carruurta iyo wixii la mida lix waxaan baaq dheer u diraynaa odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ku sugan ama ka soo jeeda goobaha uu dagaalku ka socdo ilaahay uga cabsada mas-uuliyadda idin saaran xisaab adag ayaa ka dambaysa oo aakhiro sina uga baxsan karin dadkan isdilaya mas-uuliyad baa idinka saaran waana mid aakhiro jawaabteeda la idinka sugayo toddobo waxaan baaq gaar ah u diraynaa dhallinyarada iyo dadka wax ku qora baraha bulshada ee faafiya fariimaha dhiilada leh nooc kastoo ay yihiin ilaahay ka baqa waxa aad qoraysaan qabri ayaa ka dambeeya berina waa la idin weyddiinayaa midka dagaalka tooska ah ku jira iyo adiga dembiga waad wadaagaysaan ilaahay hortiisa su'aalo ad adag ayaa ku yaalla adigaoo khayr kaalin ku yeelan kara shar ha u durbaantumin siddeed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada in qof kasta uu doorkiisa ka qaato siduu dabkaas u damin lahaa nabadda safiiro loo noqdo hadalka culimmadan ayaa imaanaya xilli ay iska soo dababaxayaan baaqyo kala duwan oo ay dirayaan dadka aqoon-yahanka iyo madaxda soomaaliya kuwaas oo ku socda in la joojiyo dagaalbeeladyada ka socda qaybo badan ee ka mid ah dalkeena soomaaliya